iyadoo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Soomaali Galbeed ee ay gumaysiga ku haysato xabashida Ethiopia wajahayaan gabood falle iyo tacadiye dhinac waliba ah oo ay kala kulmayaan dowladda Ethiopia iyo maamulka gobolkaasi ku matala ee uu horjoogaha ka yahay Mustafa Cagjar haddana waxaa halkaasi ka soo yeeraya warar kale oo ku biiraya falalka lagu naafeenayo bulshada Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan cutubyo maleeshiya ah oo ka tirsan maamulka Mustafa Cagjar ayaa bilaabay tallaabo ay ku dhacayaan xoolaha ummadda Soomaaliyeed ee gobolka iyagoo weliba ka soo dareersanaya xeryahooda iyo ceelasha loo soo arooriyo si ay ugu wareejiyaan ciidamada xabashida iyo dowladda Ethiopia oo sida muuqanaysa u qalab qaadatay ceertayn iyo mooraduug ka dhan ah ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Soomaali Galbeed in ka badan boqol labaatan iyo sideed neef oo geel ah qaalmo iyo qurbacna iskugu jira ayay ciidamo ka tirsan maamulka Mustafa Cagjar soo dhaceen iyagoona ku wareejiyey ciidamada xabashida kadib markii ay dhaafsadeen shilimo yar oo bakhshiish ah xoolahan ayay ciidamada Mustafa Cagjar ka soo dhaceen degmada Xaarshin ee ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed weliba iyaga oo dharaar cad qori caaradii kaga dareersaday dadkii Soomaaliyeed ee xaqa u lahaa sidaba ay sheegayaan ila wareedyo xog ogaal ah ciidamadan ayaana fulinaya amar ka soo baxay Mustafa Cagjar kaasi oo uu ku sheegay inay ciidamadiisa soo qunsadaan wixii xoolo ah ee ay arkaan dhaca xoolaha dadka Soomaalida ah ee ku hoos jira gumaysiga Ethiopia ayaa waayahan dambe dhaqan u noqday askarta maamulka iyo xabashidu ka dhisatay dhulkaasi gumaysigeeda ku hoos jira Mustafa Cagjar oo muddo hal sano iyo bor ka hor ah meel fagaare ah ka yiri inay ciidamadiisu soo dhacaan xoolaha ay kaga shakiyaan in ay yihiin sharci darro ayaa arrinta u beddelay in ay xoolaha ka soo dhacaan dadkii lahaa iyagoo muwaafaqo ka helaya maamulkooda